ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa maanta ku tagay degmada balcad kormeer lagu dardargelinayo bilowga wejiga saddexaad ee wadada isku xirta muqdisho iyo jowhar kormeerkan ayaa ra-iisul wasaaraha waxaa ku heliyey xubno ka tirsan golaha wasiirada taliyaasha ciidamada guddoomiyaha gobolka banaadir iyo safiirka dowladda qatar ra-iisul wasaare xamse ayaa ugu mahad celiyey dowladda qatar ee maalgelisay mashruucan injineerada iyo shaqaalaha dhisaya wadada mashruucan aan maanta dul taagannahay oo ah dhisidda laamigan qiimaha badan ee isku xidhaya hirshabeelle iyo caasimaddii isku xidhaya ayagoon ognahay sida uu abubakar sheegay dhinaca kalena kii afgooye iyo muqdisho inuu dhammaaday oo isku xidhaya asagana stateka oo maxaanku dhahaa koonfur galbeed iyo caasimaddii muqdisho waxaan uga mahad celinayaa dowladda qatar dadaalkaas faraha badan ee ay ku bixiyeen kadib markii ay soomaaliya ku biirtay majmuucada ama kooxda shacabka ama dowladaha east african community soomaaliya waxay diyaar u noqonaysaa marka in la maalgashado ayay diyaar u noqonaysaa marka mar hadday sidaas tahay de marka waxaa laga maarmaana inaan diyaarinno wixii shuruudo ah ama sahlaya maalgashiga annagu xagga yaga dowladdu waxaan diyaarinay shuruucdii tashjiicin lahayd soo jiidan lahayd dadka mustadbiriinta ah ama investmentiga samaynaya si kastaba mashruucan ayaa ka kooban saddex qaybood oo lagu dhisayo waddooyinka isku xero muqdisho ilaa afgooye muqdisho ilaa balcad iyo balcad ilaa iyo jowhar iyadoona lasoo gebagabeeyey labadii weji ee hore oo isku xirayey muqdisho ilaa iyo balcad iyo muqdisho ilaa iyo afgooye